Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada ee Ciyaaraha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Salmaan Shacayb Cali ayaa shaaca ka qaaday in wasaaraddu ay ku guuleysatay dhismaha laba xarumood oo casri ah oo loogu talagalay barista xirfadaha gacanta ee dhalinyarada. Xarumahani oo laga hirgeliyay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda ee lagu horumarinayo aqoonta iyo xirfadda dhalinyarada si ay ugu diyaar garoobaan suuqa shaqada isla markaana uga qayb qaataan horumarinta dhaqaalaha deegaanka. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta oo halkaasi ka jeediyay hadallo kooban ayaa sheegay in xarumahani ay dhalinyaradu ka heli doonaan tababaro kala duwan oo ku saabsan farsamada gacanta oo ay ka mid yihiin dhismaha korontada iyo farsamada birta, tolidda, iyo xirfado kale oo waxtar u leh dhalinyarada.
Maanta waxaan u joognaa xarig jarka mabnaha ama dhismaha meelgaarka ah oo ay ku shaqeyn doonto jaamacatul imaam almarwazi faraceeda magaalada Baydhabo magaciisa la yidhaahdo campus imaam nawowi waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sanadka soo socda waqtigan oo kale in dufcadii ugu horeysay ee ka baxdo jaamacadda oo miraheedii la arko insha allah waxaan rajaynaynaa dufcadaas inay iyada sii wado jaamacadda iyo faraceeda waxbariddeeda iyo jaamacadda ee gaarsiinteeda ee magaalada iyo magaalooyinka ku dhow dhan sidaasaan rajaynaynaa ayay maanta baydhabo waxay nasiib u yeelatay jaamacaddii raggii ugu sarreeyey maamulkii ugu sarreeyey ay idiin yimaadaan anugu waa soo raacay culimmadaana ka mid ahay farxad bayna ii tahay jaamacaddii ilmaha anugu aan dhala ay ka baxeen oo aan u dooro ilmahayga magaalada muqdisho caqiidada wanaagsan iyo tarbiyada wanaagsan iyo ikhtilaad la'aanta iyo luqaddii carabiga oo si fusxa ah waxa weeye wanaagsan loo baranahayo ay ilmahaygu ka takharujeen qaar ka mid ah inaan maanta waxa weeyaan furitaan ay leedahay oo cusub oo baydhabo ah aan ka qayb galo mumaayisaadka kale wala sheeganin laakiin mumaayisaadka baydhabo jaamacadooja itanshan liingaiska fiirina fada maanaa jaamacadan araga haytaan sideeda kulliyadood iyo waktigaya jarte toban afar sano oonta ka yaala jaamacad ka adkaysatiyo ini oo culumti sharciga leh biid laazim geedka magaaladan baydhabo qoyti eed iyadan ka faraxsagna haddana cambasteeda ka magacaabay alimaam nawowi abu zakariya yaxya ibnu sharaf annawowi taasna faraxa gooni ayaa ningata maadaama araada walaalka baradaay fikirka baradaay fiku shaaficaay ani magacaasa ka magacoona eed muhiima hata hadal kaleed maninherna jaamacad walaatan wani ku sheekoy
runtii eedanka faraxsanna hadiiunayna bahda walbarashada inay magaalada tanbaydhow laha kordhiy jaamacadan farxada ningata fardiyada waxaan u dirayaa ardada barata daraasada islaamka adduunka maanta wuu isbedelay wuxuu noqday adduunya awraad wuxuu beddelay maadamalkani dirahaga afkamaya ardayda xalaqaadka masaajidada kabahdaysa dhammaantaana xirowaaye xalaqaad masaajidaha marni lakin falilaahi man washub maadaama adduunka isbedelay nagadi adduunya awraad nagadi shahaadadiski hirowgali wuxuu bilay dhammaanteen in ulalagana arday jaamacadaha ka barabaayan mashruucani waxaa qayb ka ah dadaallo ballaaran oo ay dowladda koonfur galbeed ku dooneyso in lagu yareeyo shaqo la-aanta lagu xoojiyo ka qaybgalka dhalinyarada ee horumarka bulshada iyo dhaqaalaha